أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa khamiis labiyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartaniyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo jabhadda amxaarada ee faano ayaa weerar culus ku qaaday saldhig booliis oo ku yaalla waqooyiga dalka itoobiya maamulka shaadala diriirka ah ee galmudug ayaa quus ka muujiyey in dib loo soo celiyo hubkii dhowaan gacanta u galay shacabka degmada caabudwaag iyadoona uu jiro khilaaf arrinkaas ka dhashay sarkaal ka tirsan maamul goboleedka shaadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka owdal ee waqooyiga dalka soomaaliya faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro kala duwan oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag uga hadashay xasuuq askarta kufaarta afrikanta dad shacab ay ugu geysteen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose wilaayada jubbada dhexe ayaa dah furtay multaqo cilmiyeed oo ay ka qayb qaadanayaan bulshada qaybahooda kala duwan maamulka islaamiga degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha riddada iyo wasiiradiisa inay iscasilaan xilli murtadiinta ay ku fashilmeen duulaankii ay ku qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa laga dareemaya degmada buulo fulaay ee xarunta wilaayada baay waxaad dhegaysateen qodobadii warkeenna duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan jabhadda faano ayaa weerar culus ku qaaday saldhig booliis oo ku yaalla waqooyiga dalka itoobiya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xaarad cabdulqaadir wararka ka imaanaya waddanka itoobiya waxay sheegayaan in weerar qorsheysan lagu qaaday saldhigga ciidamada booliiska dalkaasi ay ku leeyihiin deegaan dhacaa waqooyiga gobolka wallo wararku waxay intaa ku dareeyaan in dagaalada halkaasi ka dhacay ciidamada dowladda itoobiya looga dilay ilaa toddoba askari oo ku sugnaa xarunta uu ka dhacay weerarka waxaana warkaasi soo tabinaya warbaahinada dalkaasi dhanka kale waxaa jira tiro askar boolis ah oo iyaguna dhaawacyo halisa ay kasoo gaareen weerarka ka dhacay saldhigga booliska ee ku yaalla mandiqada wollo waxaana sidoo kale wararku xaqiijinayaan in ilaa toddoba askari ay iyaguna ku dhaawacmeen dagaalka marka laga soo tago toddobada la dilay kuwaas oo dhammaanba boolis ah weerarkan lagu qaaday ciidamada booliska ee hoostaga maamulka abiy axmed ee ka dhacay gobolka wallo ayaa imaanaya xilli xaaladda ka jirta dalkaas u muuqato mid si karar qaadatay iyadoo dhinacyada qaar ee qaybta ka ah loolankana ay dalbanayaan heshiisyo nabadeed weliba aysan jirin wax natiijo ah jasaaka allahu khayran walaalka maamulka shaadala diriirka ah ee galmudug ayaa quus ka muujiyey in dib loo soo celiyo hubkii dhowaan gacanta u galay shacabka degmada caabud waag iyadoona uu jiro khilaaf arrinkaasi ka dhashay xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkan inoo hayaa weli waxaa deegaana ka tirsan waqooyiga galmudug ka taagan saameynta ka dhalatay dagaalkii khasaaraha badan dhaliyey oo horraantii isbuucan dhex maray maleeshiya beeleedyo hubaysan iyo ciidamo ka tirsan kooxda riddada hubkii faraha badnaa ee laga furtay maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa weli ku jira gacanta dadka ku dhaqan degmada cabudwaaq kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashahaadoladirka ee galmudug ayaa isku maandhaafsan sidii laga yeeli lahaa hubka laga furtay maleeshiyaadka kooxda riddada hubkan oo gaadiid xamuul looga soo raray waddanka itoobiya ayay kooxda riddada doonaysa inay u qaybisa maleeshiya beeleedyo si ay usii huriso colaadda dhex taalla qabaa'ilada soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka ammaanka maamulka ashaadala dhirhka ee galmudug ayaa caddeemo uu siiyey warbaahinta ku sheegay inaysan suuragal ahayn in hubka galay gacanta shacabka degmada cabuudwaaq dib loo soo celiyo isagoona eedeyn kulul u jeediyey kooxda xasan gurguurte oo uu sheegay inay hubeynayaan maleeshiyo beeleedyo waxaan rabaa inaan inaan ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba u sheego hubkaas waa la dhacay hubkaas waa dhacan yahay wuxuu la mid yahay kun sagaal boqol iyo sagaashankii dowladdii kacaanka burburkeedii markab raashina oo bariis caddaa oo la keenay oo markii xilliga jabhadaha dowladda maxamed siyaad barre ay ka bixisay dalka markabkaa bariiska la boobay buu la mid yahay hubkaan qaabka loo loo dhacayna dad rayid ahaa boobay oo dhacay waxay ila tahay muhiimaddaan u soconna waxay ahayd inuusan bariiskaas soo noqonaynin hubkaasuna inaysan soo noqonaynin cid walba way og tahay xaqiiqda dadka loo sheegaa safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa shalay murtad qorqoor ugu yeertay xerada xalane si wax looga weydiiyo hubka itoobiya ka yimid ee galay gacanta shacabka kiiska ku saabsan hubkan wuxuu khilaaf kala dhex geliyey maamulka ay shahadaladirka galmudug iyo filla soomaaliya mas-uuliyiinta maamulka galmudug waxay ku eedeeyeen xasan gurguurta inuu hubeynayo maleeshiya beeleedyo si uu u weeraro maleeshiyaadka kale sidaasi daraaddeedna dadka deegaanka cabudwaaq ay iyagana qayb ka noqonayaan beelaha la isku hubeynayo mar kale wasiir ku-xigeenka ammaanka maamulka fadhigiisu yahay dhuusamareeb ayaa sheegay in cirib xumada beelaha la hubeynayo mas-uuliyaddeeda uu dhabarka u ridanayo murtad xasan gurguurte
laakiin muddooyinkii u dambeeyey oo dhan dadka shacabka ayaa hubka gacantooda u gelayay wuxuu u gelayey siyaabo ka duwan oo oo oo la mid ah dadka ku dhaqan ceeldheer hubbaa gacantooda galay dadka ku dhaqan hobyo iyo xaradheere oo rayidkaa hubbaa gacantooda galay dadka ku dhaqan wasil iyo gaalkacyo hubbaa gacantooda galay oo rayidka ma ahan ciidan dadkaas waxaa weeye waa macawisley siyaasadda lagu wajahay ayaa waxay ahayd siyaasad meelo gaar ah iyo taargedyo gaar ah ku hubeynaysay dadkuna waad ogtahay way iska soo horjeedaan oo waxa weeye waxaa loo dagaalsan yahay si isku dhacyo beeleed oo soo noqnoqday oo tiro badan baa jiray hubku wuxuu la mid yahay hubkaasoo arrintan ayaa ku soo aadaysay xilli kooxda riddada soomaaliya ay dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay u dabaaldegtay in qaramada midoobay ay qaado cunuqabataynta hubka iyadana ay mas-uul ka noqon doonto xakamaynta hubka balse taa beddelkeeda murtadiinta ayaa hubka u qaybinaya shacabka si dhexdooda ay isugu laayaan mahadsanid abuu xasaan sarkaal ka tirsan maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya cabdulqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka booliiska maamulka shahadala diriirka ah ee somalilan ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka awdal ee dhaca waqooyiga dalka soomaaliya sarkaalkan la dilay oo magaciisa lagu sheegay siciid xasan ibraahim ayaa waxaa deegaanka xiriirad ee gobolka awdal ku toogtay ruux hubaysan ninka dilka geystay ayaa la sheegay inuu ka baxsaday goobta taliyaha ka tirsanaa booliiska maamul goboleedka riddada somalilan ayaa marka hore la sheegay inuu dhaawac culus soo gaaray kadib laba xabadood oo lagu dhuftay taasi oo keentay in loola cararo cisbitaal ku yaala magaalada boorama dhacdadan dilka ee laga soo tabiyey gobolka awdal ayaa kusoo beegmaysa xilli xiisada u dhexaysa maamulka shahadala dirirka ah iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka awdal ay meel sare marayso dhanka kale ilwareedyo la helay ayaa sheegaya in wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka waxay ugu yeeraan arrimaha dibadda somalilan murtad ciisekaad uu gaaray itoobiya si ay uga qayb qaataan diyaarinta xafladda lagu saxiixayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee badda soomaaliya lagu siiyey xabashida aad buu umahadsanyay cabdulqani faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro kala duwan oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed waa weeraro toos ah iyo qaraxyo lala beegsaday ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo ka kala dhacay wilaayaadka shabeellaha hoose banaadir iyo hiiraan aan ku horumarna wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn ee hoos tagta degmada buulamareera dhanka wilaayada banaadira qarax mujaahidiintu ay shalay ka fuliyeen xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaadka riddada ee boolis militaaro oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale murtadiinta qaraxaana ku dhintay waxaa ka mid ah sarkaal lagu magacaabi jiray cadde waxaa sidoo kale murtadiinta qaraxaasi lagu dilay ka mid ah zakariya maxamed saalaxa iyo cabdinaasir oo ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada dhinaca wilaayada hiiraan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shalay ka dhacay duleedka degmada buula burde ee bariga hiiraan waxaa inta la xaqiijiyey dagaalkaasi lagu dhaawacay ilaa saddex askari oo murtadiin ahaa mahadsanid marwaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag uga hadashay xasuuq ay askarta kufaarta afrikanta dad shacaba ugu geysteen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose suheyb cabdulaaye iyo faahfaahinta warkan inoo hayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay xasuuqii ciidamada kufaarta afrikaanta ay ka geysteen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo ay saliibiyiinta ku xasuuqeen dad shacab ah bayaanka uu soo saaray maktabka warfaafinta mujaahidiinta ayaa ciwaan looga dhigay dhiigga shacabka buulamareer ma noqon doono hadur waxaana lagu yidhi maanta oo arbaco ah ciidamada saliibiyiinta yugandha waxay dad shacab ah ku laayeen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada saliibiyiinta ayaa qafaashay si cadowtinimo ahna u dilay afar qofood oo beereley ah saddex ka mid ah dadka ay saliibiyiintu dileen waa dhallinyaro kuwaasoo ay gowraceen halka qofka kalena uu ahaa oday waayeel ah oo ay dhaawac halis ah u geysteen meyd ahaanna uga tageen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeysay falkaasi xanuunka badan iyadoo dhanka kale wacad ku martay inay u argudi doonto dhiigga dadka muslimiinta ah ee ay saliibiyiintu daadiyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ugu horeen u tacsiyeynaysaa xanuunka iyo murugadana la qaybsanaysaa qoysaska iyo ehlada shacabka ay saliibiyiintu gumaadeen falkaas ay saliibiyiintu sida bareerka ah ugu geysteen dadka muslimiinta ah ee tacabkooda ku howlanaa wuxuu qayb ka yahay silsilad dheer oo xasuuq iyo tacadiye ah oo cadowgu ku hayo shacabka soomaaliyeed tobannaan sanno waana qayb ka mid ah qorshayaasha guracan ee ciidamada gaalada ah u joogaan dalka soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wacad ku maraysaa inay dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah uusan hadur noqon doonin ciidamadaas saliibiyiinta wuxuushta ahna laga argudi doono gumaadkaay u geysteen shacabkeenna muslimka ah gebagabadii ayaa baaq waxaa bayaanka loogu diray shacabka muslimkaah ee soomaaliyeed waxaana lagu yidhi bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah inay u istaagaan sidii la isaga xureyn lahaa gumaysiga ay ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ah ku haystaan qaybo ka mid ah dalkeenna iyo dadkeenna muruq maskax iyo maalna ay ku bixiyaan sidii loo difaaci lahaa diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed waddankeennana looga hirgelin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo beegmaya iyadoo maantay ciidamada kufaarta afrikaanta ay xasuuq bahalnimo ka geysteen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo ay si kas ah ugu xasuuqeen dad rayid ah oo ay ka soo qafaasheen beerahooda mahadsanid suheeb wilaayada jubbada dhexe ayaa dah furtay murtaqe cilmiyeed ay ka qayb qaadanayaan bulshada qaybahooda kala duwan cismaan axmed dhuubo ayaa ka warramaya kulan cilmiyeedkan oo ah midkii shanaad ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ay ka wada faa'iidaysanayaan guud ahaanba bulshada ku nool degmada jilib multaqaha qaybta gaar ku ah haweenka ayaa lagu qabtay masjidka dabaqa kaasoo ay kasoo qayb galeen haweenka ku nool degmada jilib oo ay qayb ka yihiin goobaha waxbarasho waxyaabaha looga hadlayay waxaa ka mid ahaa xoojinta walaaltinimada ka dhexaysa muslimiinta kor u qaadista goobaha waxbarasho si loo helo jiil ku wanaagsan tarbiyada iyo in sare loo qaado thaqaafada bulshada qaybta koowaad ee multaqa cilmiyeedka waxaa cashiro ku lahaa qaar ka mid ah culimada sheekh abuu muslim oo ka mid ahaa culimadii casharada ku laheyd multaqaha ayaa waxa uu si gaar ah kaga hadlay mas-uuliyadda saaran qofka muslimka ah iyo waxyaabaha looga baahan yahay qofka muslimka marka waxaa la rabaa inuu dareemo inay su-aali ka dambayso qof waliba kitaabkiisaa gacanta laga saarayaa oo waxaa la leeyahay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiibaa waxyaabaha ku xoojinaya ruuxa in mas-uuliyad lasu su-aali doono dareenkaas qofka inuu galo waxyaabaha xoojinaya maxaa ka mid ah ukhtii fillaah an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak waxaa lagaaga baahan yahay alixsaan arrinka labaad ee ku bixinaya gabadha muslimadda ah mas-uuliyadda inay dareento waxa weeye aliimaanu biljazaa inaad rumayso is-abaalmarinta maalinka qiyaama sheekh cumar xayaakallah oo isagana qayb ka ahaa ayaa waxa uu isna aada ugu dheeraaday waaqica muslimiinta amison waxaan la soconnaa maanta halka xaaladeedu ay marayso kolba istaraatiijiya kaar cus baan xidhanaya ha annaga hadda amison baa la odhan jiray atamis baanu la baxnay ciidanka atamis baa idhahdaa waxba muuna soo kordhinin waxaad la socotaan xaaladoodu meeshay marayso ayaa laga wada dhisan yahay ilaa ay ku dhawaaqeen insixaaq taa waxaa sii dheer dadkii kolka hore dagaalka soo geliyey ee soo diray oo reer yubiga america u badnaa ayaa maanta waxay leeyihin maya maya annagu hal dollar idima hayn waa ka mathali shaydaani إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين qof walba oo muslima waxaa laga rabaa inuu salaamatadii la yimaado waxaan jecelahay ilaah inuu inoo heliyaan jecelahay subxaana wa tacaala intii uu socday multaqaha waxaa jiray su'aalo la weydiinayay kasoo qaybgalayaasha kuwaas oo abaalmarino lagu bixinayey waxaa sheegtaa hal xadiis oo noo caddaynayo weynida ay mas-uuliyadda leedahay ee lagu sheegay labada dersi bismillaah anigoo ku socda macadka qurduba su-aasha jawaabteeda haddaa isku day kullukum raaci wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi
baaraka allahu fiiha wakahara allahu amhaalaha su-aasha labaad waxay leedahay udkurii maraatib annaas allatii dukirat fii muxaadarati ashucuur bilmas-uuliya waxay u qaybsamaan ilaa iyo afar maraatib saalix muslix mufsid iyo faasid martabada ugu wanaagsanna waa muslix waa jawaab sax ah waxaana loo qaybiya afartaas martabo multaqahan amaba kulan cilmiyeedka uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa sidoo kale nadwooyin ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada jilib wuxuuna kulan cilmiyeedkan socon doonaa maalmo iyo habeenno mahadsanid dhuubow maamulka islaamiga degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowlo diiniya usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi sida faahfaahinta warkan inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman iyadoo qaybka ah dowraadka sharciga ah ee loo qabanayo qeybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa munaasabad ka dhacday deegaanka santaara ee hoosega degmada badhaadhe ee ka tirsan dhulka jowraha waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro sharci ah oo loo qabtay dumarka muslimaadka ku dhaqan deegaankaas taasoo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe ayaa lahaa agaasinka dowradan taasoo socotay muddo shan maalin dowradan oo loogu magacdaray al-shahiid biidnillaah sheekh maxamed dulyadeen shicaarkeedana uu ahaa noqo mid waxbartay oo dadka waxbara ayaa intii ay socotay waxa ay dumarka deegaanka santaara ku qaateen kutubta kale ah fikhi caqiido siiro iyo muxaadaraad kala duwan qaar ka mid ah haweenkii ka faa'idaystay dowradan oo la hadlay andalus ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo barteen magacayga waxaa weeye qatar cali jaamac waaye waxaan joogaa deegaanka santaaro oo laga umo degmada badhaadhe doori waxaan ku jirnay shan beri ah shanti beri wixii uuna baray macalinka ayaan rabaa inaan soo bandhigo maa huwa al ixsaanu ixsaanka muxuu yahay al ixsaanu ixsaanka huwa an tacbudallaha waa inaa ilaahay caabudo ka annaka taraahu faidii adigoo arkaayo fain lam takun taraa haddaadan arkaynin fa inahu yaraaka ilaahay isagaa ku arkaayo maa macnaa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu macnaheeda maxay tahay macnaaha laa macbuudi bixaqin ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooye kan arkaani laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu arkaanteeda waa miiqaa arkaanu laa ilaaha ila allahu itnaani wahumaa waxaa ka mid ah alnafyu diidmo wal isbaat isugitaan magaceyga waxaa la dhahaa ifraax warsame siciid waxaan joogaa deegaanka santaaro oo laga xukumo degmada badhaadhe doori ayaa shan maalmaalmood loo qabtay shantaas maalmood wixii macalinka uuna baray ayaa rabaa inaa meesha ka akriyo maa huwa alislaam islaam maxaa la yihahdaa alislaamu islaamnimada huwa alislaamu lilah waa inaa ilahay isku dhiibto bitawxiidi tawxiid ayaa inaa ilahay iskugu dhiibto walinqiyaadu lahu waa inaa uhogaansanaato bidaacati si dhabi walbaraat waa inaa ka bari qaatid mina shirki shirki iyo ahlihi ehelkiisa maa huwa iimaan iimaan maxaa la yidhaha aliimaan iimaanka huwa asaga al ictiqaadu bilqalbi waa inaa qalbiga ka rumayso wanutqu bilisaan carabkana waad inaad ka akriso walcamalu biljabaari xibnahoo dhanna waad inaad ka shaqaysiiso yaziidu liimaan iimaanka uu siyaadaa wayanqusu liimaan iimaanka wuu nusqaamaa bimacsiyati macsi ayuu ku nusqaamaa limaada khalaqna allah khalaqna allahu licibaadati waxdahu walaa nushrika bihi shay-an waddaliilu qowlu tacaala wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ma hiya alcibaadatu العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله maamuladii islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada jubbada hoose ayaa sii dardargeliyey dowraadka sharciga ay ka faa'iidaysanayaan dadka qeybahooda kala duwan xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha riddada iyo wasiiradiisa inay iscasilaan xilli murtadiinta ay ku fashilmeen duulaankii ay ku qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga abusheib ayaa warbixinta warkan inoo haya tan iyo markii golaha dawaaqiidu ay bilaabeen in kulamadoodii oo ay ku majaxaabinayeen masiirka ummadda soomaaliyeed ay yeeshaan ayaa sidoo kale xildhibaanadu waxay mucaaradad hoggan kala hortageen kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan garguurte iyo xukuumaddiisa ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay murtad xamse cabdibarre xildhibaan maalig cabdalla oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada oo shir jaraa'id ku qabtay baarlamanka riddada ayaa waxa uu ka hadlay fashil ka haysta xukuumadda riddada ee uu hogaamiyo murtad xamse cabdibarre xildhibaankan ayaa waxa uu sheegay in xamse cabdibarre iyo golihiisa wasiirada ay ku fashilmeen inay xaqiijiyaan waxyaabihii ay ballan qaadeen murtad maalig cabdalla ayaa waxa uu hadalkiisa raaciyey in xukuumadda ay noqotay mid dhimatay oo waxqabad aan lahayn isagoon ugu baaqay inay iscasisho xildhibaankan ayaa waxa uu sheegay in dalka uu amnigiisa faraha ka baxay islamarkaana xukuumadda riddadu ay dalka soo gelisay dhowaan hub sharci darre ah meesha dhibaatada ka jirto waa xukuumadda waxaana kula talinayaa baraahim ministerka dhowr jeer wuxuu sheegaa dalkan marxuum fakada iyo meyd fakada uu ka sheekeeyaa iyo dad tartiib tartiib u soo noolaanayo xukuumaddan waa noolaan waysay xukuumaddan waa waa dhimatay waxaan ka codsanaynaa inay fakato ay baxsato waxaan codsanaynaa xukuumaddaanu ha baxsato dalkan wax uga haray ma laha albaabadii in laysku soo jabsadaa hartay in maanta dalkii hub sharci darraa soo gelaayo canshuur sharci darraana la rabo in dadka lagu dhaco taasna ma yeelayno mana aqbalayno annagoo ah xildhibaanada federaalka ma aqbalayno in gurigeenna ay shacabkoo mudaaharaada ay noo soo galaan meesha ay gelaayaan waa halkaas intaana laydinku soo gelinna waxaan idinka codsanayaa inaad si sharaf leh isku casishaan waad aragteen dalka kenya waxa ka dhacay xukuumaddii oo dhan waa la gala diray kabinetkii golaha dawaaqidda kooxdii riddada oo kulankii labaad ay yeesheen tan iyo markay dib isugu soo laabteen ayaa waxa ay si adag uga hadleen fashilka haysta xukuumadda kooxda riddada waxaa la sheegaa in xildhibaanada baarlamanka riddada ay waayeen ballanqaadkii horey ugu fidiyey hogaamiyaha kooxda riddada xasan gargurte kadib markii danihii uu lahaa uu ku fashiday taasoo uu kaga baxay ballanqaadyo uu horey ugu fidiyey oo qayb ka ahaa inuu xilal kala doon u dhiibayo haddii qodobada uu doonayo ay ansixiyaan taasna waxay keentay in xildhibaanadu markii ay fahmeen in ballantii uu la gelay uu uga baxay ay si xogan u mucaaradaan xukuumaddiisa iyo isaguba aad buu umahadsan yahay abushiiba horumar dhanka dacwada ayaa laga dareemaya degmada buulofulaay ee xarunta wilaayada baay abuu xasan ayaa mar kale warbixinta warkan inoo haya barashada cilmiga sharciga ah waa waajib saaran qof kasta oo muslim ah rag iyo dumar intaba iyadoo halkaas ka duulaysa ayay wilaayada islaamiga ee baay bilowday halaqaad lagu baranayo culuumta sharciga ah islamarkaana ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulafulla iyo deegaanada ku dhow dhammaan goobaha waxbarashada masaajidda iyo maraakista waxaa ka soconaya barashada cilmiga sharciga ah oo sidaan hore u sheegnay ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada horey waxaan usoo gudbinay dhowr halaqo oo ku saabsan halaqaadkan dadka ay ku baranayaan diintooda islamarkaana ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maktabka dacwada wilaayada markan waa mid kale oo ka mid a halaqaadkaasi oo ay ka faa'iidaysanayaan in ka badan toddobaatan arday kuwaas oo laga kala keenay gudaha degmada buulafulla iyo deegaanada ku dhow waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maa huwa alkalaam الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع kam yanqasimu alkalaam
ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى bima yucrafu lism يعرف الاسم اسم بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء متن عقيدة الضحاوية نقول ما برهان في توحيد الله إلهي توحيدي معتقدين هل أنها اعتقاد اعتقاسا بتوفيق الله إلهي وافجين تسلل إن الله إلهي واحد هلين كواي laa shariika shariig mansugan aan lahu lilaahi ilaahay walaa shaya shayna ma- mahaana milahu miluhu ilaahay metel shay walaa shaya shay mahaan yucjizuhu alla caajisgeliya walaa ilaaha ilaaha ma jara hayruhu ilaahay hayr shaye qadiimunkii horey waay bilaa ibtidaa'in bilaawasho la'aan daa'imunkii joogta ah waay bilaa intihaa'in dhammaasho la'aan mid ka mid a ragga ka faa'iidaysanaya halaqadan oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey halaqadan wakhtigii ay bilaabatay iyo farqiga u dhexeeya xilliga ay bilaabayeen iyo hadda xilliga ay joogaan bismillaahi raxmaani raxiim xalqadan horta magaasha mayl eray ibnuqayim aljawsi al ere mayn ha bilaawtay dulqicid tumi shantii ha bilaawtay ilaa hadda socod kutubada laga qaadadawn caqiida inaxawuway haalsheesaas caqiidadan ha ka marayd naxawadan hadda iyo socdo waan lamadaba socdaan laakiin caqiidada madilahaas ku dhasi ku dib iyo naxawada laan gudubi isbedel edwinian halka dareemahay ilaan dhalinyarada iida himanka jar iida walbarasha himanka waadhata maalin la bilaaway iyo maalintan herwin iyo anshaal dhehe dadgee la bilaaway walba gaabla macnaay korna hadda geekana safayla walilaa hordhaka lagbaya koroyaa yar ruugan isbedel edwinian lagu dareemahay wilaayada islaamiga ee baay ayaa juhdi iyo dadaal dheeraada ku bixinaysa sidii bulshada ay u noqon lahaayeen kuwo diintooda barta oo fahmo si ay u ogaadaan dhagraha cadowga ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abu xasaan warbixintaasna waxay u dambeysay warkeennii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madalah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu